taliya ka tirsan ciidamada somalilan ee taleex ku sugan ayaa maanta la dilay somalilan ayaa ciidamada maamulka puntland ku eedeysay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii ciidamada somalilan ee taleex gaashaanle sare salebaan cabdi caatay kaasoo somalilan ay sheegtay in lagu dilay weerar jidgooye ah oo puntland ay ku qaaday wafdi uu ka mid ahaa taliyaha wasiirka biyaha somalilan salebaan cali koore oo warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in ciidamada puntland ay weerar ay sidoo kale dhaawacyo culus gaarsiiyeen mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay guddoomiyihii degmada taleex wasiirka wuxuu sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaano u dhow taleex dhegeystayaal maamulka puntland ayaanan wax war ah kasoo saarin dilka taliyaha ciidamada somalilan ee taleex waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaheenna wariyaheenna magaalada laasacaano cabdikariin olol cabdikariin galab wanaagsan galab wa galab wanaagsan bukhaari bal faahfaahin naga sii weerarkaasi la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow taleex ee lagu dilay taliyaha ka tirsanaa ciidanka somalilan
bukhaari aad baad umahadsan tahay sida warbaahinta usheegay magaalada laasacaanood waxaa soo gaaray hadda muddo laga joogo laba saacadood gudoomiyihii degmada xaysimo cabdirashiid maxamed axmed jaamac cisbitaalka guud ee magaalada laasacaanood waxaa lasoo gaarsiiyey dhaawaca salebaan xaasid deriye food oo ah maayirkii degmada taleex xilli aan halkaasi kula hadalay gudoomiye cabdirashiid wuxuu noo sheegay xalay abaare kowdii markay ahayd inay ka yimaadeen degmada taleex sida uu isagu noo xaqiijiyey deegaanka taleex marka ay ka yimaadeenna waxa ay la kulmeen dhacdo oo uu sheegay in halkaasi ay ku qabsatay deegaanka ay ciidamada puntland ay ka degan yihiin
waa gartay marka maxaa dhacay ayuu yiri guddoomiyaha kadib sidee wax u dhaceen
guddoomiyaha wuxuu noo xaqiijiyey inay laba gaari ahaayeen gaarina uu watay taliyaha ay wada saaraayeen maayirka degmada taleex taliyada xaaji deriyafood midana uu isagu saaraa waxa uu sheegay labada gaari inay kala horreeyeen gaariga taliyuhu inuu ka horreeyey gaarigu isagu saaraana waa uu ka dambeeyey kadib wuxuu yihi gaariga aan watay ayaa waxaa ku timid cillad marka cilladu ku dhacdayna indhaha ayaa ii baktiyay intaan gaariga hagaajisanayay baan waxaan maqlay shil dhacay oo qaabku u dhacay markaas wuxuu yihi xilli habeenimo ahayd markaa isagu ma uu faahfaahin markii dambena waxaan xaqiijinay buu yihi in uu geeriyooday taliyihii ciidanka somalilan ee degmada tale qeyb kamid oo degan waa gartay marka ma weerar ayaa qabsaday buu yidhi taliyaha kolonyadaas uu la socday
sheegasada guddoomiyaha degmada taleex uu sheegay waxa uu sheegay isagu uu xaqiijiyey jidgooye loo dhigtay xaqiijinta uu xaqiijiyayo oo cid inaga si rasmigan uga xaqiijisay aan jirin dhacdadaas maadaama ay ahayd xilli habeennimaha deegaankana laga hurday waxay noqotay hadalka uu guddoomiyuhu sheegay ah in jidgooye loo dhigtay dhanka kale isku dayo xidhiid aanu samaynay ilaa iyo haatan waan raadinayna siday deegaankaasi wax uga dhaceen degmada taleex yaa maamula somalilan mise puntland
ciidamada waxaa jooga degmada taleex ciidamo ka tirsan somalilan oo taabacsan oo dadka deegaanka ah guddoomiyuhuna wuxuu dhawaan ka tegay magaalada laascaanood iyo sarkaalkan kale ee shilka gaari halkaasi ku dhintay xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha degmada taleex waa sidee ahaad
saleebaan xaajideriye food guddoomiyaha degmada taleex mar dhaweed ayaa laga qaaday cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood waxaana loo qaaday magaalada hargeysa dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu u baahayay in baaritaan dheeraada lagu sameeyo guddoomiyaha laftigiisu barasaafka gobolka xaysimo isagu ladan yahay wax dhibaato oo soo gaaray ma jiro deegaankuna hadda aada buu degan yahay dhimashadii sarkaalka sare ee ciidanka somalilan dhintayna waxaa lasoo gaarsiiyey magaalada laascaanood si ay noo xaqiijiyeen eheladiisu
waa mahadsantahay cabdikariin kaasina waxa uu ahaa wariyaheena magaalada laasacaano cabdikariin olol oo khadka si toos ah igugu waramayay halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a